asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal markastaad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkii duhurnimo ee xulashada daljir waa maalnimo isniina taarikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha koowaad sanadka laba kun iyo toddoba iyo toban barnaamijka xulashada daljir waxaa idiin fududaysay dhegaysigiisa shirkadda isgaarsiinta golis qodobadaad ku maqli doontaan duhurnimadanna waxaa ka mid a xaaladda dadka abaarta ay saamaysay ee ku nool degmada dhahar ee gobolka sanaag oo laga soo deerinayo toddoba iyo toban dhallinyaro ah oo ka qalinjebiyey macadka ismaafi oo muddo laba sano ah ay ku baranayeen tababar ku saabsan badbaadinta tayada kalluunka iyo sidoo kale barashada cilmiga badda muxuu noqon karaa shaqada looga fadhiyo aqalka sare ee soomaaliya oo shalay guddoomiye iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa lagu doortay magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee puntland ahna musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed maxamuud farooleh oo sheegay in aqalka sare ay ka shaqayn doonaan sidii ay isugu keeni lahaayeen maamul goboleedyada ka jira dalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimo ee xulashada daljir oo maanta eeda kaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso barnaamijka waxaad la socodsiinaya anigoo xasan haykala ee u diyaar garooba dhegaystiga barnaamijka xulashada daljir waa hagaag dhegaystayaal goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijka xulashada oo dhammaystiran hase ahaatee sida caadadu ahayd waxaa kasoo hormari doona warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada warka waxaa isku soo dabiriday oo halkan kasoo jeedinaysa وريهن فاطمة أبو بكر عبدي mahad sanid xasan heykel bismillaahi raxmaani raxiim wararka ka imaanaya degmada buur hakabaay ee gobolka baay ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya lagu qarxiyey degmada buur hakaba qaraxa ayaa ahaa miinada dhulka lagu aaso waxaana loo dhigay ciidan ka tirsan militariga soomaaliya goobjoogayaal ayaa sheegaya in qaraxa ay dhimasho iyo dhaawacba ka soo gaartay ciidamada lala beegsaday dowladda uganda ayaa sheegtay inay qaadayso tallaabo ay ku doonaysay in ay jawaab uga bixiso dilkii xarakada al-shabaab ay ku fuliyeen asgari ka tirsanaa ciidanka dowladda uganda ee ka howlgala soomaaliya afhayeenka ciidanka uganda badi akunda oo waraysi siiye saxaafadda ayaa sheegay in ay doonayaan in ay qaadaan tallaabo ay xarakada al-shabaab uga argoosanayaan badi akunda ayaa ugu hanjabay al-shabaab in ay arki doonaan cududda iyo sidoo kale awoodda ay leeyihiin ciidanka dowladda uganda waxa uu xusay in ay qorsheeyeen weeraro ay ku qaadi doonaan al-shabaab dhanka kale afhayeenka ciidanka dowladda uganda ayaa faahfaahiyey asgarigii ay toogteen al-shabaab waxa uu tilmaamay in asgarigaasi uu ka tirsanaa ciidanka difaaca dowladda uganda laguna magacaabi jiray mazaza islamarkaana uu ku lumay dagaalkii al-shabaab iyo ciidanka amisom ku dhex maray deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose dhowaan ayay ahayd markii dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay toogteen askari u dhashay dowladda uganda oo ay gacanta ku hayeen muddo ka badan hal sano war ka soo baxay beesha caalamka ayaa si deg dega loogu baaqay xildhibaanada golaha shacabka iyo sidoo kale xildhibaanada aqalka sare in ay si deg deg ah u dhisaan guddi wadajir ah oo ka shaqayn doona doorashada madaxweynaha soomaaliya beesha caalamka ayaa sidoo kale sheegtay in ay u taalo xildhibaanada cusub shaqo culus oo loo baahan yahay in ay u wajahaan si deg dega sidoo kale waxa ay sheegeen in doorashada madaxweynaha soomaaliya loo baahan yahay in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan maadaama lagu guulaystay doorashada guddoonka baarlamaanka aqalka sare qaramada midoobey iyo midowda yurub ayaa sidoo kale xildhibaanada cusub ugu baaqay in ay ka fogaadaan in lacag ay ka qaataan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole oo ka mida xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in mudanayaasha aqalka sare ay ka shaqayn doonaan sidii ay isugu keeni lahaayeen maamul goboleedyada dalka ka jira waxa uu sheegay in xildhibaanada shaqadoodu ay tahay ka shaqaynta midnimada soomaaliya senator faroole ayaa sidoo kale sheegay in guddoomiyaha aqalka sare loo doortay mudane ka soo jeeda deegaanada maamulka somalilan taasina micnaheeda ay tahay in somalilan ay ka mid tahay maamul goboleedyada ka jira dalka sidoo kale waxa uu xusay in ay wax badan ka qaban doonaan xildhibaanada aqalka sare shalay ayay ahayd markii magaalada muqdisho lagu doortay guddoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa ciidamada booliska gobolka banaadir ayaa si weyn u sugaya ammaanka magaalada muqdisho inta ay socdaan diyaarigarowga doorashada madaxweynaha soomaaliya ciidamo boolis oo fara badan ayaa lagu arkayaa isgoysada magaalada muqdisho iyo xarumaha muhiimka ee magaalada muqdisho ciidamada ayaa sidoo kale howlgallo joogto ah xilliyada habeenka ka sameynaya xaafadaha magaalada muqdisho taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka banaadir jenaraal bishaar abshir geedi ayaa ka warbixiyey sida ay ciidanka booliska u sugayaan ammaanka magaalada waxa uu sheegay in ay ku guulaysteen in ay si amni ah ku dhacdo doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya islamarkaana ay hadda u diyaargaroobayaan sugitaanka amniga goobaha ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha soomaaliya halkaad kala socotaan dhegaystayaal warkaasi koobanna waa rediyo daljir duufaan xoog badan ah oo ku dhufatay dalka maraykanka ayaa ku dishay ugu yaraan siddeed iyo toban ruux kuna dhaawacday halkaasi tiro intaa ka badan sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka degdega gobernatoraha gobolka georgia nathan del ayaa xaalad deg dega ku soo rogay toddoba deegaan oo ay ku dhinteen afar iyo toban ruux afar ruux oo dheeri ah ayaa duufaantaani ugu dhimatay missisibi sabtidii lasoo dhaafay dabaylo kale oo xoog badan ayaa la filayaa in ay ku dhuftaan waqooyiga florida iyo koonfurta georgia sida ay shaacisay laanta hawada ee heer qaran warkii oo kooban dhegaystayaal oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada daljirna waa inaga intaa markana u diyaargarooba dhegaysiga qaybaha kale ee barnaamijka iyo xasan haykal
taasina waxay ahayd waryaheena faadmo abuukar cabdi oo nala socodsiinaysay warkii oo koobnaa oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada daljir gordhow barnaamijka ayaan gudageli doonaa hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan qadar adeega bulshada adeegga hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isaga oo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo
mar kale kulanti wacan ayaad leenahay dhegaystayaal xaaladda dadka abaarta ay saamaysay ee ku nool degmada dhahar ee gobolka sanaag ayaa laga soo deerinayaa qoysas fara badan oo ka soo hayaamay deegaanada ay abaarta ka jirto ayaa isugu yimid degmadaasi dhahar ee gobolka sanaag haddaba maxamed muuse saalax waa xogeyaha dowladda hoose ee degmada dhahar ee gobolkaasi sanaag goor dhoweed ayaan khadka taleefonka kula xiriiray isaga iyo mid ka mid ah odayaasha deegaankaasi gaar ahaan dadka xolodhaqatada ah waxaana wax ka weydiiyey saamaynta ay abaarta deegaankaasi ku yeelatay dhibaato weyn ayay keentay abaartu abaar soomaaliya oo dhan bay mid saamaysay weeye laakiin waxaan rabaa in aanu hadda ka war saameyntay ku yeelatay waxay ku yeelatay saameyn ballaaran caafimaad darro dadka iyo adduunyadaba ah waxay ku yeelatay oo waxay ku yeelatay waxbarashadii dab u dhigtay waxay ku yeelatay caynimo oo dadkii dhulka soomaaliya dee xooladu waxay isaga badnaayeen dad xoolo dhaqataa baa bilaba joogay oo dadku waxay isaga badnaayeen xoolo dhaqato xoolihii dadkii intii badnayd way ka dhamaatay qaybna waxa u haray wax yar oo wixii yaraa waxaa loo dhigay bari gobolka bari dhul kamid a waxaa soo haray dadkii waxaanu u samaynay afar kaan baan dejinay oo magaalada hareeraheeda waxay waxaanu u dhisnay anagu uma hayn tv uma hayn tendhooyin wax la yihahdo uma hayn kustayaalna uma hayn waxaan anagu isku tilay keliya oo ka degma ahaan iyo ka gobol ahaanba waxaas nidhi bal waxa inaan soo raro oo dhulkii aan kasoo qaadqaadno maanaba ninku hadii xolis ka dhamaaday niyaddii way ka dhibatay dhaqaale waa waayey wuxuu cuna waa waayey wuxuu kasoo rarta waa waayey waxaanu isnidhi anagu ka maamul ahaan waxaanu nidhi bal inta badan wixii soo guuri kari waa soo guuri lakin wixii guuri waayey baanu soo dejinay dhulka dhaqaalada intaa ka badan dhulka dhulkani waxay iska yihi dhul xoola dhaqato iska ahaa dhulkani laami male marka intaan qaban karin intaasay ahay waxay u baahan yihiin waxyaaba badan la eego waxay u baahan yihiin biyo waa dad waayo hanti lahaayoo hantidoodii dhaaftay waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin saadi cunaan waxay u baahan yihiin waxay wadaaneen waxyaabahaasoo dhan bay u baahan yihiin saamada inta leefka ku xalutay waxbarashadii dadkii maadaama ay dad xoolo ku mashquulsan bay ahaan jirin oo xoolada wato iska mashquula maadaama ay hadda ay yihiin dad meel iska oganaya waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin waxay cunaan dhibaatooyinkaasoo dhan baa haystaa waayahay dadkaasi markaa sheegaysa ama qoysaskaasi tiradooda intee gaadhaysaa manoo sheegi karta cadadkooda waa soo tiro koobnay sagaal shan sagaal boqol lixdan iyo shan qoys wey waa soo tiro koobnay sagaal boqol lixdan iyo shan qoys oo xolo dhaqato ah bay soo noqdeen oo xolo dhaqato ah waa inta ha magaalada afarta kaadaan soo dejinay waxaa jira dhul badan oo ay yiraahdeen meesha la yidhaho qol oo kale waxaa waxaa lagu sheegay toddoba boqol oo qoys meesha la yaqaano dhac oo ay degmada xukuntay iyadana waxaan waa soo tiro koobnay waxay noqotay laba boqol oo qoys meesha la yidhaahdo booda oo tirakoob baan kusoo samaynay iyadana waxay noqotay boqol iyo siddeetan qoys dhibahaasaa jira oo dhibahaasaa geysatay waxbarasho la-aan ilaada saad la-aan duu la-aan waxyaabahaas oo dhan bay bay jira intaa tirakoobyaduna waa intaa dad yar maaha waaya dhanka biyaha ka waran ee deegaanka dadka xaggee ka cabaan
waxay ka cabaaniin biyo baa waxaa loo keenay mar baa waxaa loo keenay qolada abaaraha mar waxay u keentay biyo adigoo bartan boodooda biyahaasi way waa loo qayb qaybiyey dee dad iska ooman oo aan barked iyo wax ku samaynan maamulba waxay noqotaa in loo dhaansho intaa intaasaa soo gaashay soo gaadhay maamulkuna wuxuu usoo diray mar afartan iyo shan boodooda iyadana intaa biyahaas iyadugu kuley wax kaa cabaaniin waxa kaleeto
hadda marka dadkaas xaaladooda waa sidee
waxaan ka shaqayn karno maaha waxa weeye waa u tagnay xagga caafimaadkii baa ugu daran oo waxa weeye dadkii waxaa ku jirta qandho waxay ku jirta kuuja waxaa ku jirta shuban waxaa ku jirta nafaqa darro umulo aan xoola haysan magaaladana aan deganayn oo waxba loo waayey waxaan tagnay cisbitaalka waan tagnay waxaan u barbaari lahay waa laga barbaaray way siiyeen maalin dhadin yar dawaaba ka qaadnay oo aan la soo marmaray hadda dhibta ugu daray waxa weeye dadkii waa soo guuray oo barkacyaasha ah waxa ugu daray waxa weeye waa xagga caafimaadka waxbarashadu bal wax kastaba hala baakeeyo oo mid xilligeeda hala gaaray hadda noloshii sidii badbaadada si u badbaadi lahay waxbarashadu waa xilli kasta waaya idinka ka maamul ahaan maxaa tallaabaad qaadeen oo dadkaasi aada gaarsiiseen tirakoobka marka laga yimaado inaad soo tirakoobtaan waxaanu de waa u qaylo dhallaaminaa annaga hadda maamulku degmadu meesha laami male saan horeyba u sheegay oo dakli ma soo galo laakiin waxaanu qaban karnaa waxa weeye inaanu wixii markaa ugu liitay inaanu soo qaadno oo aanu soo xirano ama cisbitaal ka keenno ama aanu ka qaylo dhallaamino oo aanu hay-adaha iyo dawladda iyo dadkao dhan aanu u qaylanano iyo jaaliyadaha iyo inaanu uqaylino ayo haddii aan waxaan qaban karnoba de wa way ka badatay wax ka batay wey anagu dhaqaalo badana degmada ma u soo galo laakiin waxaani waa anaga waaba naga tan badan yahay maanta waxaa moodaa inay dawladda puntland bay ka tan badantay dhibaatada hadda jirta ma jiraan marka dad xoolo dhaqataha oo deegaankaasi ah oo usoo naqraacay deegaanada ay roobabka ka da-een ee bari a way jiraan laba meeloodba waa ay u naqraaceen waxay u naqraaceen bari gobolka bari iyo gobolka sanaag qayb kamida oo ilaa laasqoray ceelaayo dhulka xeebta ah dad u naqraaca iyo buuraleyda baa jira oo dhulka iyaguna u naqraacay waay ma ka warhaysaan marka qoysaskaasi
waa laga warhayaa oo dhibaatooyinka ugu badna waanu ka warhaynaa waxa weeye waa waanu warhaynaa xagga haraadka xagga waxaa jirta kuwa badan oo guuri waayey oo aanu loo ururiyey ama aanu wax badan xil iska saaray ama dhul badan ula hadalay inay ku guuraaneen aan raro kuwaan waan raray hadda afartan iyo iyo saddex cishii roobku daayahay toban cishi ka hor kuwaan raray waxaan kugu dhibaya oday odayaasha kamida baan kugu dhibay waa halka waxaa la yidhahdaa xuseen waraab cadde odayaasha deegaanka kamid tahay xuseen hawa oday odayna waa nin dhalinyaro xool dhaqataana waa waayahay intaa ka war haysta bal ka waran baaxadda abaarta xuseenow iyo dadkaasi dhibaatada haysata maxaad adiga indhaha kusoo aragtay walaalow anugu nin xoolo dhaqataa baan ahay sidaa haddeer xogay uu telefoonka igu dhiibay waxaan joogaa dahar baan joogaa abaartu haddi xad maba maanta waa la socotaayo siddeed iyo tobanka gobol oo soomaaliya wax meel meel ka liidataa ma jirto meel meel ka dhimana ma jirto anigu haddeer hal bil ka hor reer baan raro degmada dhaxarka raray waa garta waxaan geeyey meel la yidhaahdo xumbays waxay ka xigtaa koob iyo labaatan kilomitir bay beri ka xigtaa waxaan kaaga warramayaa ummadda halkaa haddeer aan sheegayo nabadda geli dan kuu sheegi maayo galmudug iyo somaliland iyo puntland iyo meelo kaloo haddeer aan xasuusnayn baa nala degan degmada xumbays kole siddeed iyo tobankii gobol oo soomaaliya dee been sheegi maayo xagga koonfureed iyo wixii galmudug ka sheegay warmahayo laakiin intaa kale halkaa ugu dhantaa saanka waaga
baahi waa qabaan oo waxay qabaan in dadkaasi waa soo guurto gaadiid ma haystaan baabuur baa intuu quba ka dhaqaaqo oo ma garanaysaa annagu weliba waa u dhaweyno gaarigaanu annagu halkaa dhahar ka qaadnay xumbays wuxuu u socday toban saacadood buu gaariga saaraa dhulku dhul biyala maaha dhul magaalooyila maaha cidima taageerinoo dee awal rajadii boqolkiiba siddeetan ay liiteen dee saaka waa dhaamaano wixii ay keeneen waxba uga cunayaan laakiin baad kale oo dadeed oo dadeed iyo biyo midna ma leh taageero waa u baahan yihiin taageerada koowaadna hadda ilaahay baa laga helaa laakiin dee tii bini-aadanka kolla weli ma hayaan marka xumbaas waxaad ka wadaa daruurtii yareed ee meelahaas ka da-day baa ka da-day marka dadka isugu soo hayaameen miya xumbays wey haa dadku waa isugu soo hayaameen soomaali baana ku dhan lama odhan karo degme heble iyo degme heble soomaali baa maanta wada joogta xumbays
waayahay marka daaqsinka laga yimaado dhanka biyaha bal ka wara dadka xaggee biyo ka raadsana
dee anigu nin dhulka aqoon u le baan ahay oo halkaa bari waxaa naga xigta ceel la yidhaahdo isgurasaar oo biyo badanna aan lahayn oo dee iska jilaaya ceel la yidhaahdo dhuudo oo dee isna intii aan baabuur un baa lagaga soo dhaansan karaa bini-aadan ma gaari kare ceelka saddexaad waa xumbays oo been kuu sheegi maaye somaliland iyo puntland dadkeedii wada dul joogo oo isna riig hal matoor oo keliya ah meeshaas waa garta
marka dee adigu uun maamulkaa puntland waa maqlaayay biyuu dhaamiyaa ma soo gaarin xumbays laakiin ereyadaa xiriiro iyo isku shuban dee intaa ma garanaysaa xagga gobolka bari naga sii xigta ma wax soo gaareen waa maqlaayay biyaah dee abaartu noocaas ay leedahay haddana waxaan ku sugnahay dhahar xalay waxaan la joogay geel meel magaalada lix kilomitr galbeed ka xigta iska daa wax kale haadumkii baanu isku celin weynay oo dhurwaagii baa goortii askoobisay baaquriba afarta hore naga soo galay oo dee abaartu noocyadaas ay leedahay caafimaad hadday tahayna xogayahoo iga wargalsan baa noocay tahay baa kaaga warramay waayahay marka qoysaskaas aad sheegtay ee xumbeys isugu yimid cadadkooda intee gaarayaan ka odayaal ahaan idinka haddaad ka war haystaan oo odayaashii dadkaasi degsiimada kusoo guuray oo kusoo hayaamay ka shaqaynayay sidii dadkaasi meel loo dejin lahaa
wallaahi tira koobkooda de haddeer anigu saaka nin kuu carifi kale mahiyo dee ilaahay unbaa garanaya waa soomaali darkeed laakiin nin maa yaro oo fiican oo magaalada xumbays leeyahay dad odayaal ka abaa jiro oo xisaabtooda mar baan anagu isku daynay dadkaa bal qiyaastii inaan weydiino waa un dhowr boqol oo kun oo reer baa isugu soo guuray dooxada xumbays iyo kodmo iyo maygaad iyo eriyada ceel la helay ilaa sarmaan tuulo lagu sheegayay anigu taa ma gaarin lama xisaabi karo dee waa wax xisaab beere weeye walaal
waayahay adiga qoyskaaga bal ka waran saameynta abaarta ee ku yeelatay
wallaahi dee saameynta abaarta ku yeelatay ilaahay baa wax kaga doonayaa ari magaa lix boqol oo neef ah aan haddeer dagadii daga kaga qabanay saddex meelood inay joogto waa malaynayaa yacni sidaasay gaadhay waana reerka maanta soomaaliya dadka jooga u ladan wey aad baa umahadsantihi dhammaantiin waa idin salaamaya waa ku salaami walaal kuwaasna waxay kala ahaayeen xogayaha dowladda hoose ee degmada dhahar ee gobolka sanaag maxamed muuse saalax iyo mid ka mid ah odayaasha deegaankaasi
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
hagaag barnaamijku waa xulashada daljir waxaana uu idinkaga imanayaa dhegeystayaal xarunta dhexe ee daljir ee magaalada boosaaso haatana qodobka xiga dhowaan magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxaa ku qalin jibiyey arday gaaraysa toddoba iyo toban arday oo ka qalin jibisay macadka barashada cilmiga badda oo lagu magacaabo ismaafi toddoba iyo tobankan dhallinyarada ah ayaa muddo laba sana ah waxay baranayeen tababar ku saabsan badbaadinta tayada kalluunka iyo sidoo kale cilmiga iyo aqoonta badda burhaan cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi dhowaan ka qalin jibisay macadka barashada cilmiga badda ee ismaafi waxa uu sharaxayaa cilmiga ay barteen isaga iyo sidoo kale lix iyo toban dhallinyaro ah oo ay wada qalin jibiyeen haddaan tusaalayaal yaryar ka soo qaato waxyaalahan soo barannay halkan kuma soo koobi karno waktiga ciriiriya awgiis waxyaalahan soo barannay waxaan rabaa inaan dhowr tusaale ka soo qaato waxyaalahan soo barannay maanta waxaan noqon karnaa inspectay baan noqon karnaa annagoo kuwaasiga ama tayada kalluunka soomaaliyeed maanta kor u qaadi karnaa siduu qiimo ugu yeesho suuqyada caalamka suuqyada caalamka siduu ugu yeelan lahaa qiime sida dalalka kale maanta waxaan noqon karnaa observaries ama korjoogayaal lagu tababaray oo lasoo baray inay inay la socdaan shaqooyinka maraakiibta ama dooyaha dowladdu leysanka siiso kalluumaysiga ay ka wataan deegaanada puntland ama soomaaliya oo dhan taybka nooca kalluunkay guranayaan iyo qaabkii loo soo ribood garin lahaa haddii ay sameeyaan waxa sharciga ka baxsan markaan ka hadlo dhanka navigationka oo hagidda iyo wadidda gaadiidbadeedka maanta waxaan awoodu leenahay annagoo dekada boosaa soo joognaa inaanu toos uga xidhan karno dekadaha caalamka sida dalalka deriska ah dekadaha yaman cumaan jabuuti kenya annagoo jaartada jeexanayna si aan kooraska iyaga u helno oo halkaas ugu gooshno waxaan kaloo soo barannay annagoo dhammaan isticmaalayna qalabka maraakiibtu sida raadaarka g b s-ka raadioga exodhiga dhammaan annagoo isticmaalaynaa qalabkaas baanu waxaanu hagi karnaa oo wadi karnaa maanta maraakiibta iyo weliba lay annagoo aada noo ku tababaray laytiska ay leedahay maraakiibtu sida bowga oo laydadka hore ah istareeka oo laydadka dambe ah starboardka oo laydadka midigta ah iyo bosteedka oo laydadka ama midabada leyrka uu qaato maraakiibtu waxaan kaloo soo baranay sea communication iska ama badda luuqadda looga hadlo ay ugu horeeyaan signaliskii sida alfa bravo delta eco hokis gama iyo julia haddaan intaa uga baxo tusaalayaashaan waxyaalahaan soo barnay tusaalayaashoodii waxaan la soconnaa maanta khayraadka u weyn ay soomaaliya haysato inuu yahay khayraadka badda ku jira gaar ahaan puntland inay leedahay xeebta ugu dheer soomaaliya taasoo lagu qiyaaso kun iyo lix boqol oo nautikal mayl kun iyo lix boqol oo nautikal maylkaasu laga soo bilaabo garacad ilaa laas surud waa xeebta ugu dheer soomaaliya waxaa iska dhe puntland waxaa lagu qiyaasaa kalluunka laga soo saari karo xeebaha puntland sanadkii lix boqol oo kun oo tan oo qiimo ahaan u dhigma labaatan milyan ilaa labiiyo labaatan milyan lacag dhan haddii dowladda puntland ay fishin sector fishin sectorka ama dhanka kalluumaysiga ay kor u qaadi lahayd uma baahateen cid ka caawida kaabayaasha dhaqaalaha uma baahateen mucaawino kale oo dawladda uga timaada uma baahateen abaarta maanta taagan in cid ka caawiso iyadaa isku bilaan lahayd oo weliba taageero waxay siin lahayd deegaanada kale ama gobollada kale ee soomaaliya taageeradaas oo ah mid caafimaad mid jidad waxay siin lahayd haddaan tusaale u soo qaato maanta wuxuu badanay dekadeenna ka dega waxa weeye waa calafka calafkaas waxaa lagu lagula tacaalayaa sidii loogu badbaadin lahaa xoolaha soomaaliyeed haddii sanadkii ugu dambeeyey keliya kalluunka caydiga loo yaqaan inta la qallajiyo isba la mariyo wuxuu deeqi lahaa dhammaan xoolaha soomaaliyeed oo ku badbaadi lahaa dhanka kale fiishan sectorka haddii la kor loo qaado wuxuu shaqo buuxda siin lahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee shaqo la-aanta baahsan ay haysato si haddaba loo gaaro oo looga faa'iidaysto fursadaha furan waxaan usoo jeedinaynaa ka codsanaynaa dowladda puntland inay xoogga saarto fishin sectorka ama dhanka kalluumaysiga inay kor u qaado waa qaabka keliya dawladda puntland ka hormari karto iyadoon loo qodin ceelal shidaal iyo iyo dheeman kaleba soo guran waa qaabka keliya ay ku hormari karto labaatan sanadna kadibna meeshan la isugu tegi doono waxa weeye waa baddaas waan la soconaa maanta xaaladda ka taagan dalkeena iyo cimiladii oo isbedeshay oo madiqada oo abaarihii ku bateen marka meesha la isugu tegi doono waxa weeye baddaa nin walba uu baddaa wax ka baro ninkii baddaa wax ka barta ayaa hadhow badbaadaya waxaan rabnaa inaanu halkan ka ballan qaadno maadaama annaga si volunteera wax nalagu soo baray inaanu saddex kun oo geed oo maan guruufa ama geedka shoorada loo yaqaan ku beeri doono deegaanada puntland geedkaas uu faa'iidadiisu yahay inuu qashinka badda geliya qabto inuu hoy u noqdo kalluunka iyo inuu bilaca badda ka usoo qaado waxaan kaloo ballan qaadaynaa inaanu kala qayb qaadan doono oo nadiifin doono xeebaha puntland gaar ahaan boosaaso annagoo kaashanayna dowladda hoose degmada boosaaso waxaan kaga tegayaa halkudhigga iyagu sanadka waxa weeye si aan baahida u reebno dalkeennuna barwaaqo u gaadho dalkeennuna dadkeennuna badhaadho ugu waaro baddeenna aan baylaada ka tiranno
gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga ee wadajir boosaaso ayaa waxa uu sheegay dhankiisa in dhallinyaradan ka iskaashato ahaan ay ugu deeqi doonaan mid ka mid ah qalabka laga shaqeeyo badda waxaana uu iskaashatada kale ugu baaqay inay ka qayb qaataan shaqaalaysiinta dhallinyaradaasi yaan la moodin yaan la dhayarsan nimankan waxa weeye waddanka iyo dalka iyo dadka waxa weye kusoo siyaadinaya ardayda kale oo aaminsan badda iyo kalluunka inuu yahay wax yacni aanan ahayn khayraadka badda inuu yahay waxaan lagu faanin waa wax lagu faano ma aha waagi la odhan jiray waa jaaji waa kaa hadda dhakhtarkaa u tegid wuxuu ku leeyahy kalluun cun ma aha waxa weye waxaa la ogaaday wax badan uu yacni faa'iido leeyahay baa la ogaaday marka waxa weeye waxaynu odhan karnaa hadalka inaan badinna maaha ardayda waa arday aan ku faanayno wasiirka maadaamuu nala fadhiyo waxaan ka codsanaynaa koo iyo toban iskaashato baan nahay oo degmo puntland in ay mar walba sarfeen iyo tababaro badan naga siiyaan oo ay nagu tababaraan fayadhowrka iyo tayada kalluunka xeebta waa ognahay waxa weeye fuliixantii ma mooga waa ognahay xeebta boosaasood kalluunka siduu yahay mid qaayisa baa gadnaa xaqiiqatan marka la yidhaahdo wey inay naga qabtaan oo yidhahdo warqaayiskaa joojiyo dadkaa ka gadina xaqiiqatan waxa weeye in wasaaraddii ay soo idmato isbaktarra keento ogaato dadkii wixii la gelinayo ee cunayaan in la yidhaahdo ka joojiya dadka oo sababtoo ah ninkan shidaal buu soo khasaariyey xabad kalluun baa khasaaraah oo qaayistay ma yaqaan waxa weeye inuu iibiyo buu rabaa in dadkii laga qabto dadkiina lagu tabarruco oo maskaxdiina a gelisaan annaguna waxaan ballan qaadaynaa iskaashatada boosaaso haddaan nahay dufcaddii koowaad waxa weeye waa naga buuxsantay inaan kaalin ka qaadanno dufadda dambe waxaan ballan qaadaynaa hal saxiimad oo matoorkeeda leh in aan ugu deeqno macadka uuna wareejiyo wasiirka kalluumaysiga marka xafladda la qaban doono oo saxiimadda lagu wareejin doono insha allahu sida ugu dhaqsaha badan bisha maaris gudaheeda wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda puntland master binde ayaa dhankiisa waxa uu ballan qaaday in ka wasaarad ahaan dhammaantoodba ay shaqaalaysiin doonaan dhallinyaradan toddoba-iyo tobanka dhallinyarada ah ee ka qalinjibisay macadkaasi ismaafi waxaana wasiirka uu sheegay in dhallinyaradan wasaaradda ay baahi badan u qabtay loona baahnaa in la helo dhallinyaro xirfadlayaal ah intaynu sugaynay kolley annaga waayo haddeerto waxaan odhan karaa annagay noo dhasheen waxaan u jeedaa annaga markaan leeyahay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda annagay noo dhasheen annagaa aabbihii hooye u noqonayna haddeer laga bilaabo kulligoodna waxaan idinku bishaaraynayaa inaanu shaqaalaynayno mar labaad iyo mar saddexaadba waa idin awguuriyeynayaa idinkaan idinla hadlayaa shaqadiinnuna wasaaradda ka furan tahay barnaamijkaannu idinku talagalayna xaggeennaynu isla tegaynaa oo kaga shiraynaa haddii alla idmo
وهجاج برامشكو وحلشة الدلجر شلي مقالة مقدسة عاصمة الصومالية وحكاد عضي دورشة قدونك أقل كسر يسودو كي كحقين نودو دا هدو محيط هاي شقادة أقل كاسي محل وقف فرياه su-aalahaas iyo su-aalo kale ayaan waxaan hor dhigay ax xildhibaan sayare oo ka mid ahaa xildhibaanadii afartii sano ee lasoo dhaafay dowladda federaalk soomaaliya fikirkayga aqalka sare dalku hadduu federaal yahay aqal sare la-aan ma dhaco aqalka sare wuxuu matelaa stateka aqalka golaha shacabka wuxuu matelaa shacabka dhammaanka soomaaliyeed marka ninka xildhibaanka ahina igaan khaasa u matelo laakiin wixii soomaaliya oo dhan ahu shaqadiisu ku saabsan tahay aqalkan sare oo senatorskana waxay matalaan isteedyada iyo dowlad goboleedyada marka haddiiba dal federaaliga jiro waa muhiim in la sameeyo adduunyada federaalka ah oo dhan waddan aan lahayn ma jiro kenya hadda aan federaalkeenu keenoo kale ahayn oo nooc gobolaysi ah oo gowl gobol ah waxa ay yeesheen qolaba sibay u samaysaa qola gobol bay ku waxaysaa qolo state bay si kale ugu samaysaa marka ha lagu kala gedisnaado sharadooda aqalka sare iyo siduu qolo waliba nidaamka ay raacdo laakiin aqalka sare waa shay muhiim oo haddii dalku federaal ba yahay oo aan lagama maarmaana waaya xildhibaane maxay tahay marka baahida keentay soomaaliya in loo sameeyo baarlaman aqalka sare ah xilligan baahida keentay waa baahi dastuuri ah dastuurkan wuxuu u samaysan yahay dalku inuu federaal yahay aqalka sarena waa dastuuri ee waxa dhan iska sameeyey ma aha sida aqalka golaha shacabka waa uu dastuuri yahay dastuuri u yahay marka waa laba aqal oo dastuurka ku siman laba kun iyo laba iyo tobankeeda in la sameeyo waa laga gaari waayey qodobka aqalka sare sheegahaya waa la laalay baarlamaankaa laalay si ila waxaa ku qoran madaxweynaha inay isla doortaan labada aqale marka si doorashadii u hagaagto qodobkaas waa la waa la laalay haddana waa tan xilligan laba kun iyo lix iyo toban aqal sare loo sameeyo dadka oo loo qaybsaday dowlad goboleedyada marka waa shay dastuuri oo dastuurka wuxuu ogolyahay haddii dastuurku waa federaal yahay inuu aqal sare yeesho waaya inkastoo uu dastuurka uu cadeynayo dhismaha aqalka sare misna shaqadu kuma cadda dastuurka maxay tahay sababta
shaqadiisu waa cad tahay waxaad dhici karta horta waxka soomaaliya ku cusub oo soomaalidu in badan bay fahmi waayeysaa laba nidaam baa la kala raacaa adduunka oo nidaamna waxaa iskale maraykanka nidaamna waxaa isticmaalay jarmalka innaga waxaad moodaa keena sida dastuurka lagu qoran yahay ama haddaba loo soo dhiso inuu midka dhisaynka maraykanka yahay waxa weeye shaqadiisu wuxuu aqalka hoose kala mid yahay ama baarlamaanka uu kala mid yahay golaha shacabka samaynta sharciyada oo sharci sharciyeedkuna waa ka iman karaa aqalka golaha shacabka aqalka sarena waa ka iman karaa sharciyeedku sharci kasta oo gudbaya inta uusan madaxweynaha gaarin aqalka sare inuu inuu yani ogaado uu meel mariyo waa khasab bay ku tahay wuxuu kaloo leeyahay aqalka sare shaqadiisu matalaada dowlad goboleedyada oo sida golaha shacabka oo kale marka la codaynayo hal dheeri lagu codaynayo ee wax is-afgarad la yidhaahdo bay samaynayaan oo iyagoo banaanka ku heshiyo dowlad goboleedyadu ayay barnaamijka meel marinayaan waxay ku kala gedisan yihiin oo kale golaha shacabka ninka xildhibaanka ah toban xildhibaan baa keeni karta ugu yaraan mooshin laakiin aqalkan hal qof baa keeni kara mooshin oo keligiis hal senator baa wuxuu keeni karaa mooshin golaha golaha aqalka sare keeni kara waxay kaloo kala gedisan yihiin oo isaguna ay shaqadiisa gaarka u ah waxyaalaha sharinka lagu yahay resourceka iyo iyo bow sharinka waxa lagu yahay dalku mushkilad badan buu soo maray waxyaala badan oo soomaalidu ay kaad isugu waxaysan tahay jiro aqalka la raba inuu sameeyo oo uu salka u dhigo dowladnimada soomaaliya waa isaga shaqo weyn oo aada u baaxad weyn oo u gaar u leeyahay iyo miduu kan kaleba laleeyahay uu leeyahay haddii dadka laga dhiga ay fahmaan waa gartay maadaama baarlamanka aqalka sare aysan shaqadooda ku caddayn dastuurka ma keeni kartaa marka jahwareer shaqo iyo sharci
maya haddaan jahwareer siyaasadeed ayaan madaxa sare oo markaa la doorta ayaan abuurin sidaba soomaaliya jahwareerku meelaha uu ka yimaadaa dadka madaxda ka noqda ayaa jahwareerka abuura haddaan marka madaxyadu jahwareer abuurana la siyaasadayn ee aqalka sare si saxa uu shaqeeyo jahwareer ma keeni kara waxaan ka rajeynaa inuu keeno xasilooni iyo inuu waxyaabihii badnaa oo soomaalidu aqalkaani u xallin waayey kale uu xalliyo isagu inuu control noqdo oo aqalka laftiisa marka uu ogyahay in laga dambeeyo sharciyeedyada iyo waxyaalaha uu meel marinayo kuma degdegayo waxyaalaha marka ay isku waafaqsan yihiinna waa ka wada shaqaynayaan oo xataa mar bay wada fadhiisanayaan labada aqal sida dastuurka ugu qoran marna waa kala gedisan yihiin oo yani midba shaq uu leeyahay gaar u ah marka aniga uma qabo haddaan soomaalida dhigin jahwareer dowladnimada la gashay jahwareer soomaalida ka iman ama madaxda la doorta inay jahwareer ku abuurin ama la siyaasadayn hadalka jahwareer ma aha waa waa wax caadiya oo jira suudaano hadda inagu degan oo wadamada idinka ka mid ah konton xubnood bay leedahay oo la yidhaahdo majlisul wilaayaat oo dowlad goboleedyada matala baarlamaankeeduna waa afar boqol iyo konton marka hataa inuu saa u bato oo dalku isagoo saa u ballaaran bu konton maraykan kale waa konton iyo labo statekiiba labaa laga soo doorta ama ha kala bateen stateyadu ama ha kala yaraadeen innaga waxyaalaha naqaribaya waxaa kamida waxaynaan waxaynaan lahayn axsaabbaynaan lahayn oo waxaanu qabiilunba isaga saraysan yihiin si iska maaragtay waxaan wax ku qaybsanaa majmuuca gabaalo ah steedyada laftooda iyo qaabka u samaysan yihiin iyo aan laftoodu weli waxa si caadiya loo dhisay oo habaysan badankooda ma aha oo qaar baaba hadda inta adalka iska ijibay lagaar boqor bay marka inagu dee dal maaragtay god ku dhacay labaatan iyo lix sano ka hor hadda la rabo in laga soo fogaanayo wixii aan samaynaaba inay wax ku dayaan baan rajaynaynaa
kaasina waxa uu ahaa akas xildhibaan sayare hagaag haatan magaalada qardho maamulka degmada qardho ayaa maanta kulan waxa uu la qaatay sariflayaasha iyo sidoo kale ganacsatada ku dhaqan degmada qardho ee gobolka karkaar kulankan ayaa waxa ah lagu garfeeyey sidii laysugu jaangoyni lahaa sarifka doolarka iyadoo maalmihii u dambeeyey qayladhaan ay kasoo yeerisay bulshada ku dhaqan magaalada qardho xarunta gobolkaasi karkaar taasi oo ku aadan sixir barar iyo sidoo kale sare u kaca sarifka lacagaha qalaad haddaba warbixinta warkan waxaa magaalada qardho ka soo jeedinaya waryaheena maxamuud nadiif shire kulankan oo ka qabsoomay xarunta shirarka ee ehejka ayaa ujeedadiisu waxay ahayd sidii xal loogu heli lahaa sicir berar ku yimid sarifka lacagaha doolarka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka cabanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka dayarta ah ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay duqa degmada qardho cabdi siciid cismaan isagoo tilmaamay in dowladdu ay go-aan ku gaartay in lagu bixiyo lacagaha afar iyo labaatan laguna qabto shan iyo labaatan isagoo sheegay in ciddii u hoggaansami weyda amarka dowladda tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono doolarku uu sare u kacay in aynu shiro hore aynu gallay ama ha noqoto arrimaha bulshada hooyooyinkii qaybta doolarka dhammaan shirar hore baynu gallay si aynu la soconno shalay waxaa boos ka dhacay shir ay shir guddoominaysay dowladdu oo ilaa heer madaxweyne ahaa shirkaas oo lagaga soo saaray amaawiir in doolarka puntland uu noqdo gacanta hore afar iyo labaatan gacanta dambana uu noqdo shan iyo labaatan waxaan rabnaa marka amaawiirta lasoo saaray ama digreetada lasoo ay kow ay ka yihiin sariflayaasha lacagta ciddii u hoggaansami weydana waxay noqonaysaa in tallaabo laga qaado waxaa halka iyagana baab uga dirayaa nimanka bakaarleyda ah bakaarada waxay ka mid yihiin dadka doolarka sare u qaada nimanka doolar doorlayaasha ah banaan cad bay fadhiyaan habar kasta waa imaanaysaa tii boqol loo ordisaya tii kale oo iyagu wax cad baa laga sarifanayaa laakiin nimanka aan la ogeyn waxa weeye nimanka bakaarada ah oo dadka ku kiciya sarifka oo qiimaha markii hadeer la jaangooyoy uu hadeer maraaye markuu hadeer maraaye intaan la jaangoyn qiimaha oo afar laba shan iyo labaatan laga dhigin markuu toddobiyo labaatan qarra ka ahaa iyagu waxay ku qabanayaan soddon waa ognahay marka waxaa baaq u diraynaa nimanka bakaarayaasha ah iyo shirkadaha ganacsiga waa magacaabaynaa sida hadeer aan xogta ku hayno shirkadaha ganacsiga oo ka jira magaalada qardho waxa weeyaan doolarka waxay geeyeen meel fog bay geeyeen waxaan rabnaa in ay ka daayaan oo ay la socdaan qiimaha magaalada wax laga sarifo inay la socdaan ciddii aan la socon talaab golaha deegaanka maamulay fadhiyeen waa laga shiray arrintaa waxaa go-aan laga qaatay in qiimahaas ool waxaa markeeda socotay qorshe ah in loo laisugu yeero dhammaan dadka doolarka ee ka ganacsada oo ay hor yimaadaan golaha deegaanka qorshihii oo socda ayaa dawladdu waxay soo saartay go-aan cad oo ah in shan iyo labaatan aan la dhaafsi karin waxaa lagu khasban yahay marka shan iyo labaatanka in la wada qaato golaha deegaankuna saaka waxay u yeereen golaha sariflayaasha marka waxaan insoo jeedinaynaa inaa amarkaas aad fulisaan adkaysaan ciddii kale oo ku xadgudubtana shan iyo labaatan qofka doolarka wata waxa weeyaan afar iyo labaatan baa laga qabanaya ninkii cash wata oo doolar doonaya shan iyo labaatan baa lagu siinaya warku inuu cad yaha fiican waa intaas weeye mid ka mid a sariflayaashii ka qayb gala kulanka ayaa dhankiisa bogaadiyey amarka dowladda isagoona ugu baaqay dowladda in dhammaan goobaha ganacsiga lagu soo rogo awaamiirtan isagoona carabka ku dhuftay in sariflayaasha keliya aysan ahayn dadka kor u qaada sarifka lacagaha alinkan marka annagu waa la qaadanay dowladayada magaaladayada dadkayaga xildhibaanadayada waxa ay noo go-aamiyeenna waa la qaadanay intaa ka bacdi waxaan u sheegayaa dalakan dal dadka u dhashay baa hagaajiya waana u wada dhalanay qiimaha doolarku dadka wareer buu ku keenay waxaana keenay dadakani qofkii qofkii rabay inuu ilmo iskaga bixiyo ardo ama laga soo doonay iskoolka ama biyo laga qaadayey ama koronto laga qaadayey ama laga qaadayey kire laga qaadayey ama wax kale oo yaroo dhan laga qaadayey ummaddaa intaa fadhida inteenaas baa ahaatee kulli waxaanu doonaynaa doolar inagu marka ama maraykan baynu noqonaynaa ama soomaali baynu noqonaynaa lacaga tanna waxaan idiin sheegayaa inaynaan lahayn lacaga tan waxaa le maraykan inagu waxaynu leenahay maaha haddii la doono waa layna ka joojinaayo waxaa la dhahay soomaaliya doolar ma tegayaa idinkuna waxaa samaysaan annagu arrinkaa aanu idinla qaadanay oo noocaasa waxaa loo baahan yahay inaynu ka wada shaqayno idinka keligiinna kama shaqayn karnaa annaguna kama shaqayn karno keligii haddaanu sariflayaalnahay afartan nin baanu ku joognaa haddaynu ugu badanno afartankiyadaa nin magaaladoo dhan baa doolar naga soo doonataa markaanu ma sameeyo abriya xanaaq kul ciid habaryaraha ayaa nagu xanaaqay wadooyinka ayaa nagu xanaaqay dhagaxayna la dhacaaya waxaasna waxaa keentay annagu doolar miyaanu haysanaa kun doolar shan boqol laba kun ninba si jeebkiisu waa in nin kale oo dheg doolar kale dheg doolara bixiyaana ma jiro afartanka iyagaasaa bixina waxaanu hadda u baahano
intii kulankaanu socday laguma soo hadal qaadin lacagaha cusub ee soo galay waddanka kuwaasoo inta badan la sheego inay yihiin kuwo kor u qaaday sarifka lacagaha islamarkaana shacabku waxay inta badan ku eedeeyaan lacagtan inay soo saartay dowladdu dadka ka falanqooda arrimaha dhaqaalaha ayaa tilmaamaya in go-aankan haddii loo fuliyo sida ay tahay ay keeni karto xasiloonin dhaqaale balse waxay weli walaac ka muujinayaan in muhiim tahay in dowladdu ay ka hadasho lacagaha cusub ee waddanka soo galay maxamuud adiif shire radio daljir qardho
mahadsanid maxamuud guud ahaana qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey dhegeystayaal barnaamijkii duhurnimo ee xulashada daljir oo maanta idinkaga imanaya magaalada boosaaso waxaana dhegeysiga barnaamijka idiin fududaysay shirkadda isgaarsiinta geyigeena ee golis golis ku dooro horumar iyo hal abuur joogto ah tan barnaamij ka lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo